si bulshada deegaanka caartiyong helana biyo nadiifa oo ku filan iyo weliba meelasila ku bilaabay sidii lanhirgeli lahaayee eelbiyooda kaasoo uusa dareerin muddo daruufo jiran dartiee landeeri waaye meelo la fadaaye bulshada deegaanka inay baahi weyn qabeen inay helana biyo nadiifa oo ku filana meelo laku hirgelaya eelbiyoodkas iyo weliba booqday mas-uuliyiin ku tirsana maamulka puntland iyo isima iyo-ona ka baaqaynti laku qeyb qaada dhammaystirka eelbiyoodka laku hirgeliyahaya deegaanka caarta oo hadda bulshada si isilqaanga iyo markaasiya inta iyo hakadeersiyana
marka hore waxaan ku soo dhoweynaynaa ceelkan magaalada carta oo cusub oo inoo ku deeqay communitiga iyo bulshadana uu qoday siciid muuse garoon marka hore waxaan leenahay siciid ilaahay ka abaalmariyo marka xigana innaga maadaama ceelkii bulshada loo qoday oo uu galabtay dhammaystiran yahay daynabadii iyo kaysinkii lagu gurayo waad ka garan kartaan ceel noocan oo kale ah wuxuu u baahan yahay wax badan oo kala duwan wuxuu u baahan yahay haamihii in loo dhiso wuxuu u baahan yahay biyogelintii in la sameeyo wuxuu u baahan yahay guryihii waardiyaha iyo matoorada marka galabtay maadaama aynu goobjoog wada nahay golayaashii dawladda iyo dhaqankii iyo bulshadiiba in aynu dhammaystirno ceelkan inta ka dhiman ka qayb qaadanno iyo golihii fulinta iyo golihii xeerdejinta hadday galabtooda joogaaniin aad iyo aad baan waxa weeye niyaddu ay noogu dhisan tahay intaan waa meel wada joogto aaggan iyaga kulley timina sanadkaan ugu horraysa horta sidaa ha la ogaado waxbaa kulley wixii hore waxbaa iska bedelay waxa iska bedelay waa dareenkaas waan dareemaynaa horta intaan waa uga mahad celinayaa ceelka markaan idinka warramo meeshan dad waxaa degan danyar u badan waxaa jira dad aan baabuurta biyooyadaha gadan karin ninkaasaa ilaahay noo keenay markii uu magaalada u sii dhabogalay oo wax badan dadkii uu arkay danyarta ahaa waa siciid muuse garoon laba sano ayuu hawsha ku soo jiray wuxuuna arrintaa u galay markii uu magaalada ku wareegay dadkii arkay inta badani haraad aanay biyaha gadan karin wuxuu noogu yidhi arrintaa awooddeeda dhulkeedii iyo maxaanku yidhahdaa dhaqaalaheedii anaa baadi doonay intii aan ka awood karo
khayrkaa la soo baxay waa waxa ugu khayr badan in qofku u bareero inuu ceel qodo oo biyo ka soo saaro waa shay khayr badan ilaahay jannaha ugu bedelo isaga iyo awlaaddiisana allah ugu barakeeyo ehelkiisaba innagana ilaahay haynoo ka dhigo ceel aan insha allah u ayno oo waxayna tara allah haynoo ka dhigo runtii waxaan waa bogaadinaynaa waa arrin aad wanaagsan haddii dee bulshadii iyo ninkaa walaalkeenaba ay waxqabsadeen golaha fulinta iyo maxaanku idhahdaa xildhibaanadana waxaan leeyahay inana waa ugu dari karaynaa insha allah waxa ka dhimana aan ha loogu daro insha allahu qayb baan ka noqon doonnaa haddii ilahay idmo dowladdu haddii shacabku isku tashado haddee inta yara ka dhimaan waa in laysla berbertaagaa oo lagu dhiirigeliyaa arrintaasaa waxtar ah waxaannu joognaa ceelkii magaalada carta oo runtii biyaha sida aan warbixinta hadda ku dhegaysannay oo guddoomiyuhu uu warbixiyey u gaaray mitir waa biyo macaan runtii sida la sheegay ceelkan qofbaa wuxuu ula baxay sadaqa jaariya waxyaabaha ka dhiman maadaama aannu halka ku marayno ismadii dhaqanka xukuumaddii iyo golihii baarlamaanka aniguna aan ku hadlayo codka golaha fulinta waxaan insha allaahu rajaynaynaa inaannu u qalab qaadno inta dhiman inaannu u qareenno oo wasaaradda waxa weeye biyaha iyo macdantuba aannu gaarsiinno waxyaabaha ka dhiman inay dhammaystirto